Xaliime Cabdi Maxamed oo ka mid ah haweenka magaalada Beledweyne ayaa la timid halabuur ganacsi iyadoo soo saarta ama sameyso kareemada jirka la marsado. Kareemada ay soo saarta Xaliime Cabdi ayaa ka sameysan noocyo kala duwan oo ka mid ah dhirta ka baxda dalkeena. Xaliime Cabdi Maxamed ayaa raadiyo Beelo u warantay waxyaabaha ay ka sameyso kareemadan iyo waxaa ku dhaliyay in ay hal-abuurkan ganacsi la timaado.
waxaan sameeyaa kareemooyinka dabiiciga ah waxaan ka sameeyaa dee waxyaaba iska natural eh kiimika aan lahayn oo iska dabiiciyo qofka jirkiisana u qurux badnaanayo midab qurux badan uu ka helayo waxyaalaha ka samaysid maxaa ka mid a kareemadan dabiiciga ah oo aad samaysid wallaahi kareemada isku mid maahan kuwana dee waxyaabo badan markii lagu dardaro kiimika ay naqdaan gabdhaha jirka kaaleynayo ka gaduudinayo harka gelinayo madow ka naqanayo laakiin kareemooyin yaryar oo iska caadiyo dadka haddayba iisi u haystaane waxba inay taraa aysa ahayn keliya isku dardaraa aniga waxyaabo yar oo dabiiciyo maasha allah qofka mar jidib baalkii wejigiisa iyo feeskiisa uusa ka halaabaynin jirkiisana uu qurux badnaanayo aan ka sameeyaa
goormay kugu dhalatay inaad hal abuurkan ganacsi aad la imaad wallaahi mar dhow adiga ilaa muddo yara ku jiraa Een, fikradana wallaahi anigaa keensada gabdho badan oo ila dhashay iyo gabdha isku fiicana arka dhowrma wejiga ka halaabay waxyaaba intay samaysteen la marsada wejiga ka halaabayo ka gaduudanayo ka madoobaana haddii iska dhaafto markay saas darteed aniga isku dhiirigeliya inaan sameeyo gabdhaha isticmaala waxyaalaha kiimikada ah Een, markay iska dhaafaan wejigooda wuu madoobaadaa Een, dabiicigan haddii ay iyagana isticmaalaan een, sidii kiimikada oo kale amay noqdaan iyagana ma naqan karo sababtoo waxaas marka horeeta waxyaabo xoog aad isku cadaynayso oo cinyow ku boobsiinayo cinyow aad ku cadaanaysa waa kanne in yar in yaroo jirkaada ula qabsanaya mar mar ka dambe dee quruxdaadii iyo midabkaagiile kuusii qurux badnaanaya laakiin cadaan waalan oo hadda ah ka qaadaysaba maaha Een, hal abuurkan ganacsi nolosha reerkaaga ma ka maareysaa haa waa ka maarayaa sababtoo eh fikradda keliya unba ku dhiirrado inaan ku shaqaysto oo dee noloshayda iyo gurigayga ku maaraya waa sooma haweenka soomaaliyeed ayaa kaalin ka qaata horumarinta qoysaskooda kadib wixii ka dambeeyay burburkii dowladii dhexe ee dalka